wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada puntland ayaa magaalada garowe ku qabatay shirka isku xirka bahwadaagta arrimaha daryeelka bulshada shirka ayaa waxaa goobjoog ahaa dhammaan bahwadaagta ka shaqeysa daryeelka bulshada hay-adaha gargaarka iyo xubno ka socday wasaaradaha caafimaadka iyo arrimaha bulshada agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada puntland jaamac xasan ayaa ka waramaya ahmiyadda shirka iyo waxa looga hadlayo
bahwadaagta arrimaha bulshada oo dhan ka soo qayb galaan wasaaradii caafimaadka iyo wasaaraddii waxbarashada iyo wasaaradihi ay qusaysay waa casuunay inta kasoo qaybgashay waa mahadsan yihiin inta kalena xoogaa qaybana kama aysan soo qaybgalin qaybana cuudaaro iyo shaqooyin lagu kala maqan yahay waxaas baa jir jira laakiin shirkeena waa technical level ama maaragtay waxaan rabnaa inuu noqdo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bulshada iyo guud ahaan wasaaradaha ay qusayso inaan ka dhigno madal ay isku arkaan oo laysku waraysto waxaana aad diiradda u saari doonaa oo labadan maalmood maanta iyo berri diiradda lagu saari doonaa in laga hadlo social protection ama daryeelka bulshada muxuu yahay noocyada daryeelka bulshada waxaanu naqaanay qaybo kale oo arrimaha bulshada waxbarashada iyo caafimaadka iyo la xiriira laakiin qaybtan daryeelka bulshada af soomaali ahaan sidaas loo macneeyey ahna social protectionka sectorkaas muxuu yahay muxuu ka hadlaa bal inaan fikrado noocaas aan isdhaafsano ayada oo maaragtay wasaaraddu ay mashaariic barnaamijyadaasna horey uga shaqayn jirtay kana shaqayso haddeerna ay qorshayaasheeda iyo maaragtay insha allah ay ugu jirto marka markii hoos loo gala aynu ka wada hadli doonaa oo aan ogaan doonaa horta maxay yihiin daryeel bulsho nuucyadu ka kooban yahay siyaalaha loo bixiyo siyaalaha maaragtay bulshada nugulka loo caawiyo dowladuhu say ugu dhaqmaan kaalimaha maaragtay hay-adaha laga filan karo waxaasoo dhan waanu kasii hadli doonaa ayagoo faahfaahsan dabcan dadkana waxaa laysugu yeera laftigooda inay ku daraan talo qodobka ugu muhiimsanoo kalena waxaa weeye inaan samaysano nidaam aan ku wada shaqayno oo arintaas habraaci aan ku wada shaqayn lahay inaan isla fariisino oo ayadana aan ku dhaqmi doono haddii la yidhaahdo oo halkan ay ka soo baxdo habraac la finalays gareeyey labadaas arrimood baa ugu muhiimsan oo midda korona horena ay tahay in waxyaalaha fikradaha muhiimka ama conceptska la xiriira la ogaado daryeelka bulshada iyo noocyadiisa iyo tan labaadoo waxay tahay inaan isku raacno muxuu ahaa hadda kadib saan uga wada shaqayn lahayn madashaan iyo cid kasta kaalinta ku yeelan lahayd si kastaba shirka ah ayaa maalmaha uu socdo waxaa lagu wadaa in laga soo saaro habraac ay ku wada dhaqmaan bahwadaagta arrimaha daryeelka bulshada